waataa dhegeystayaal warbixinno kale ayaa inoo soo socda balse markan aan idiin soo gudbinno barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaa inoo hayaa oo magaalada hargeysa ka soo sameeyey barnaamijkan barkhad maxamuud kaariye
kulanti wacan dhegeystayaal waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa axaddii aynu kasoo gudubnay labayo tobanka bisha februari ayaa fadhi wada jiro ee labada gole baarlamaan ee guurtida iyo wakiilada lagu ansixiyey nuxurka heshiis oo ogolaanaya dowladda imaaraadka carabta inay saldhig militari ku yeesheen magaalo xeebeedda berbera kulanka ayaa madaxweyne siilaanyo golayaasha uga warramay dulucda heshiiska iyo muhiimadda uu arkay inuu leeyahay waxaa kulankaa hadheeyey buuq iyo sawaxan kalifay in mudanayaasha qaarkood dibadda looga saaro kulanka qaarkoodna muddo kooban la xidho ansixinta heshiiskaasi jidkee loo maray muxuu badhaadhay iyo baas wataa ee uu keeni karaa faa'iido noocmaa ayuu yeelanayaa iyo weydiimo kale ayaynu kaga jawaabi doonaa muddaduu barnaamijkani socdo waxaa igala qaybgelaya farxaan aadan haybe waa wasiirka duulista iyo hawada maxamed cabdulaahi warcadde xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani iyo sidoo kale guuleed axmed jaamac oo ah sharciyaqaan iyo cilmi baadhi ka tirsan xarunta falaqaynta siyaasadda ee c p a ee xarunteedu tahay hargeysa inta barnaamijku socdo waxaa dhextaal noo noqon doona aragtida aqoon-yahanka iyo dareenka shacabka dhammaantiin kusoo dhawaada marka hore barnaamijka aan ku bilaabo wasiirka wasaaradda duulista hawada farxaan aadan haybe golayaasha waxaa hor keenteen shan iyo toban qodob oo nuxurka heshiiska ah maxaad u horgeyn weydeen heshiiskaoo dhammaystiran waxaanu isleenahay taabageliya wixii suurtagala asbaabtaas awgeed ayaanu isu waafajinnay inaanu codsigii dowladda imaaraadka iyo wixii ay shuruudana soo hordhigeen noola muuqan wayn wax u cuntamaya doonisteenna annagoo taa ka duulayna waxaanu go'aansannay inaanu golayaasha ku soo celinno annagoo ku darray oo isdhex gelinay doonista xukuumadda oo ka turjumaysa danta iyo mustaqbalka iyo horumarka dalkeenna sababtaasaanu dabeedna wadatashi iyo kalsoonida golaha inaanu hello oaanu dabeedna sidaa heshiiskii ku gallo ayay noola muuqatay aanu wareega xogayaha guuda xisbiga waddani xisbigiinu mowqif busku taagi ah inaad diidantiin ama aanu ahayn heshiiskani mid la geli karo idinku maxaa ku diidantiin maana ore lama geli kara heshiisba xukuumadda awood bay ulaada inay gasho heshiisyo laakiin waxaa xaq loogu leeyahay xukuumadda heshiiska markay gasho dhinaceediiyo dhinaca kale ay wax ku heshiiyaan isagoo dhammaystiran in lasoo hordhigo golaha wakiilada waxaanu ku diidannahay number one taasi may dhicin waxay beri tahay xukuumadda kula heshiinaysa imaaraadka oo aanaan garanayn waraaq maran waa nin la yidhi jaag maran saxiix aan waxaanu san doonan idhaahne taana dee ummadda reer somalilan xisbi ahaan mas-uuliyad baa naga saaran ma aqbalayno jeeg maran inaanu saxeixno sababtaay xukuumaddu u diidantahay intay heshiiska gashay inay golaha wakiilada hor keento waa maxay su-aashaa ku celiya wasiirka marka horta waxaan aad uga xumahay in caqliga dadkaynu u dooranay sharci dejinta ee golayaasheena la caayo waa nasiib darro weliba waa xogayihii xisbiga waddani boqol iyo dhowr iyo afartan baa u codeeyey macnaheeduma waxa weeye caqligoodu ma jiro oo waa dad aan jirin waa golayaasha sharci dejinta anuu taa ma qabo waxaan leeyahay xaal baan ka siinaya golayaasha iyo xubnaha golayaashaba aqliyadduna dimuqraadiyad baynu ku salaysannahay aqliyaddu waa inay aqlabiyadda tirada yari markay tiradu badani cod qaado waa inay ku raacdaa su-aasha haddaan u noqdo maxay dowladdu waan ka jawaabay runtii si cilmiyana markii horeba uga jawaabay waxa weeye haddii aanu soo qaadanno siday u doonaysay dowladda imaaraadku oo aan u aragnay annagu ile laba dowladood baanu hayne danta qarankan baan ka turjumayna ta imaaradka kamanaan turjumahayne matoodaan ku raaci lahayn haddaanu soo saxiixi lahayn wixii markaa halkaa yaalay waxaan aaminsanahay inaanay suurto gasheen oo aanay hir gasheen oo aanay waxaanu la doonayn inuu horumar ka gaadho dalkeenu aanay albaabkanu doonayn inu saxiibo badan u samayno demo ay ku xidhan tahay ictiraafkeenu inaanay suurto gasheen intaanan guuleed u tegin aan xogayaha marku noqdo haya xogay bismillahi raxmaan horta annagu golaha maanaan caayin meelna kamaanaan dhicin taa wasiirku xaal ka bixiyey ana hadalka wasiirkan xaal ka bixinaya anna waxaanu sheegnay wax sharciya oo ummaddani xaq u leedahay anna waxa taa afkii golaha kuwa codeeya kuwa kaleba ku hadlayn waxaan qabnaa golaha waxa caayay ragga wasiirada ah madaxweynaha odhan maayo wasiirada ah ee wax aan sharci ahayn oo aanay dowlada wadagelin oo aanay xukuumada ka wada hadal soo hordhigay ee yidhi ansixiyo gacanta u taaga horta kuwa caayay annaga maaha waa kuwa halkaan su-aalkaa weydiiyo haddii ay sharci darro tahay maxaa boqol iyo afar iyo afartan xildhibaan isugu raacay horta wax jirta maaha boqol iyo afar iyo afartan saleebaan wuu iskaga dhawaaqay waa kuu sheegayaaye xisbiga kulmiye rag ka midiina way codeeyeen dhowr iyo labaatan ka mida waddanina oo xisbiga waddanina way diideen dhowr iyo tobaneeye wax ku dhow oo kulmiyeena way ka codeeyeen horta waa kuu sheegaya tira jujuuba oo la sheegay oo aan jirin oo haddii maanta dib loo tiriyo runtii ummaddu la yaabayso waxaa xusid mudan in fadhigii wadajirka ahay labada gole baarlamaan ee guurtida iyo wakiilada oo gudoominayay gudoomiyaha golaha guurtida salebaan maxamuud aadan in markii gudoomiyuhu dalbaday in cod loo qaado nuxurka heshiiskan oo buuq badani ka dhashay golaha aynu wada dhegaysanno siday ahayd marxaladda golahu wakhtigaas orodaylada jaji waa ku way u sharaxeen wax walba waa la dhagaystay waa inay baxaan waa in la soo akhrisaa heshiis la saxeexay ama yeelate ma jiro waladeegaadabaleega heshiis baa loo baxay karo heshiis baa waa nuxur ma nuxur baa heshiisa nuxurka nuxurka buu ku leeyahay
waa kayra distoori wey heshiis la kaalay shanta nina qaylinaya ha la saaro shantaba ha la saaro waa xuseen maxamed saalax iyo laba cali askartay intaba saara
jiidka loo maray ansixintu sideedii la muuqday idinka Ee, runtii waxaa ka dhacay golaha maalintii dhaweyto waxaan weligay waa fadhiya anugu waxaana weligay aan lahay aanan arag meelu ka dhacayo waxay lahaayeen nimankaa la xidhxidhay waa raggii ugu waaweynaa ugu da-da weynaa reer somalilan xildhibaanada ku jira ayaa ka mid ahaa waxay lahaayeen noo soo dhiga heshiiskii eracaya iyo dagaal wax meesha ka dhacay haba yaraadeen mu jirin waxaa loogu abaalguday iyadoo xasaanadii laga booday iyadoo laga booday waxay xaq u lahaayeen iyo dooday xaq u lahaayeen inay ka doodaan oo qasab iyo jujuub oo ciidan la soo geliyey oo ciidan la yidhi soo gala oo xataa guddoomiyihii wakiiladu inuu baxo xataa loo diiday anigoo la socda number one horta jidkaas xita loo maray waa khayra sharci waana khayra distoori kolka koowaad golaha wasiirada ahayd heshiiska la keenayo golaha wakiilada in la soo mariyo heshiisaa golo wasiire soo marinba horta meesha la keen number two distoorkeennu qodobka saddex iyo kontonaad wuxuu sheegaya heshiiska caalamigaa waxaa saxiixi kara golaha wakiilado qudha meel alla meel golaha guurtigu ka soo gala may jirin xukuumaddu baqa ay ka qabto ama saddexda wasiir ee arrintaa labada wasiir iyo safiirku baqa ay ka qabaan ya golaha wakiilada awgeed ayay golaha guurtiga ugu soo daray ta kale wasiirkii arrimaha dibadda ee arrimaha dibadda somalilan qaabilsanaa arrintan wuxuu yidhi wax alla wax ka jiraa ma jiro wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka duulista hawadu waxay ka og yihiin arrimaha dibadda ee ay la yaacayaan ee wasiirkii arrimaha dibadduna leeyahay waxba kama jiro annagu maanaan garan aan su-aasha usoo noqda marka hore aan u tago guuleed axmed jaamac gariiqan sh- jiidka loo maray sharciyan eem, siduu yahay bismillahi horta waxay ku xidhan tahay in jidka laga jawaabaa waxa la la- golaha la hor keenay iyo arrinku muxuu yahay Ah, wasiirku wuxuu sharaxay wuxuu yidhi heshiis maanaan gelin marka labay noqonaysaa dowladdu markeeda hore awood buuxda bay leedahay noocay doonto heshiisku ha ahaadeen iyadu wadahadal intay ka gasho soo saxeexdo siday u aragto soo gasho kadib inay hor keento golaha wakiilada haddii kolkaa aanay dowladdu gelin heshiis oo heshiis saxeexaanu jirin oo marka koowaad inay golayaasha hor keento waajib kuma ahayn hadday ka keentana raad sharci ma yeelan laakiin raadkiyaasi waa yeelan karaa oo ah dowladdu wayna- da- wuu nala ogol yahay baarlamaanku wuu yeelan karaa laakiin waxaa waajib ku ah dowladda markay heshiiska soo saxeexdo kadib inay ku soo celiso golaha waayo dastuurku wuxuu qabaa dowladdu waxay leedahay awoodda saxeexa laakiin awoodda dhaqangalka heshiisku wuxuu ku xidhan yahay waxaa ingiriiska ratification lagu yidhaahdo inay baarlamaanka golaha wakiiladu gaar ahaan ansixiyo fadhi wada jira in golaha guurtida wakiiladu inta isugu yimaadaan gacan loogu taago sharcigu muxuu ka qaba golaha wakiilada iyo golaha guurtida far- fadhiyada wadajirka ay wada gelayaan waxaa ku qorantay qodobka soddon iyo sideed ee dastuurka somaliland anigu ma qabo in ansixinta heshiisyada caalamiga ah, international treaties wax lagu yahdo ay awood u leeyihiin golaha wakiilada iyo golaha guurtida wada fadhiya laakiin waxay ku xidhan tahay nooca heshiiska nooca heshiiska dastuurku laba u qeybi heshiis waa heshiisyada ballaaran ee multilateral loo yaqaano ama heer gobolo ama heer caalami ah oo wax ka badan soddon afartan dowladood baa gelaya waxaa waajiba in doodooda markay gelayaan iyo ansixintooda labada gole wada fadhiistaan laakiin heshiisyada labadaa ama saddexdaa golaha wakiilada gaaru leh qodobka saddex iyo kontonaad ee dastuurka ayaa ku cadda marka haddii heshiiska la keenayo heshiiskani maaha heshiiska golaha wada jirka ahi oo ansixinayo taa waxaan qabaa dastuurka inuu ka cadiya laakiin waxaa gaaru leh eh, golaha wakiilada laakiin heshiiskii ma la saxay mise lama saxay waa su-aal muhiima aan markaas eh, wasiirka u dhiibo waan u mahad celinaya gariiqaanku si si waadixa buu uga jawaabay waana runtiisa annagu heshiis maanaan horkeenna nuxur baan horkeenna hadduu heshiis saxeexaan ahaan lahaa ee, waxa waajiba in golaha wakiilada oo qura la horgeeyo Ee, halka golaha guurtadu ka soo gashayna waxa weye horta madaxweynuhu qodobka sideed iyo soddonaad distoorka waa runtii sida gariiqaanku waa u sheegay wuxuu sheegayaa madaxweynuhu wuxuu isugu yeedhi karayaa labada gole mar kasta oo oo oo oo uu u arko inay duruuf lama huraan ah ay timaado Eh, heshiisyada caalamigiina waa ku jira laakiin waxa weeye markay timaado ma heshiiskii miyaa la saxeexay oo waxaanu isugu yeedhnay waa heshiis la saxeexay mise waxa weeye nuxurkii heshiiska oo arrin amni ku jirto guurtiduna xagga ka soo gelaysaa waa xagga seku- amniga dhammaan qodobada dastuurkeenu wuxuu siinayaa awoodda guurtiduu siinayaa hadday tahay nabadgelyo arrintu marka halka uu madaxweynuhu uu ka tixraacay waxa weeye maadaama arrintu masayrkii ummadda khusayso maadaama ay nabadgelyadeedna khusayso maadaama aan heshiis la saxinin nuxurkii heshiiska sidaa laga galay qaanku sheegay ay tahay waxa loo soo gudbiyey umaanaan soo gudbin karayn oo laba golo isugumaanaa yeeli karahayn heshiis aanu soo golo saxino waxa xaq u leh inaan horkeenno golaha wakiilada laakiin maadaama ay tahay nuxurkii heshiiska ha dabcan waa sidaa uu qiray garyaqaankuna marka heshiis la galo ayaa golaha wakiilada gaar looga dhigi karaya waxaa iminka wada jirka loo ansixiyeyna waa nuxurkii haddii sharcigu sidaa dhigayo marka heshiiska gashaan golihii wakiilada dib ma ugu celinaysa waxaanu ku soo celinaynaa haddii qodobada heshiiskeenu soo bandhigna wax ka bedelaadaan qasab Een, haddiiba heshiiska marka lasoo dhammaystiro golaha aan la horkeenin oo la damco in sidaas uu ku fulo sharciyan muxuu noqonaya guuleed axmed jaamac garyaqaan qodobka afartan iyo lixa vienna confession farqadiisa koobaad sababaha heshiisyada lagaga dhigi karo kuwaan sharci ahayn waxaa ka mid a haddii loo raaci waayo si waafaqsan dastuurka dalka heshiiska gelaya laakiin waxaa waajiba inay taasi tahay wax la ogyahay tusaalaha haddaan kusoo qaato nigeria iyo cameroon oo kun sagaal boqol todobaatan iyo shantii heshiis wada galay ayaa nigeria waxay ku dooday madaxweyne heshiiska u galay ma waafaqsanayn dastuurka nigeria laakiin markii maxkamadda i c g laisla tegey waxaa li taasi sharci noqon maysa sababtoo ah lama ogeyn oo lama shaacin laakiin hadda tan waa la ogyey oo kuwan xisbiyadii ka doodaya ka murmaya marka dowladda imaaraadka hadday hadda heshiis la gasho dowladda oo dowladdu marin weyda nidaamka sharciga ah dowladda ka dambaysaa way diidi kartaa heshiiska ama waxay dooni kartaa in wadadaa la mariyo marka sabahay muhiimka u tahay si aan muran dambe u imin golaha in la hormariya xeerka caalamiga aad buu u darsay waa waajib somalilan saaran oo hadhow somalilan kagama dhuuban karto gudaha maanaan marin laakiin haddii la og yahay oo ay tahay wax public ah oo ay dowladda kala gelaysaana og tahay kuma dhiiran karto inay gasho aan ku noqday marka xogayaha guud ee ee waddani aan qodobkaa ka hadlo intaana tukala gelin waxa la yidhaahdo nuxur baa ansixinayaa golo wakiilla ama goloyaalla dastuurka qaranka kuma qor waxaa jira heshiis maaha anigaa sidan doono u wadaya oo maanta wasiira oo sharcigii ah oo afka doono u geynaya golaha wakiilada waxaan ka hadlaynaa waxa weeye anagu wixii noo dhexeeyey wasiirka ku ixtiraamayay waa dastuurka anu waxaan ka hadlaya waxa weeye dastuurku muxuu inoo ogoliyey wixii inamada maanta dalka xukuma ay doonayaan kama hadlayo anu waxaan ka hadlaya waxa weeye wixii dastuurku xukumayey dastuurku wuxuu leeyahay heshiis caalamiya oo labada dhinacba ay saxeexeen baa golaha wakiilada la horkeeni karaa waay een, aan su-aashii hore mar hore xogayuhu ka dhawaajiya aan usoo noqdo wasiirka arrimaha dibadda dr sacad cali shariif een, sidaa uu sheegay xogayuhuna wuxuu yidhi heshiiskan isagu adigaa ka mid ah wasiirada hormoodka u ah maxaa isbedelay horta waxa weeye madaxweyne horta xaq buu leeyahy inuu igmado cidda u arko daruuri ama uu isaga ula muuqato horena waanu sheegay waxaan idinku yihi madaarada dadku waxay eegayaan milatariga waxa wata iyo beyska waxa wata waa dowladda imaaraadka innagu waxaynu leenahay s- madaarkaynu leenahay madaarkuna waa civilian marka haddaynu halkii imaaraadka istaagno inu idhaahno military baa laga hadlayaa maxaa militariga loogu tegi waaya ma arrima laga saa loo dhigo waa qalad halka halkan ka soo galay waxa weeye madaarku waa civilian madaxweynuhu xe- waxa weeye ilaa hadda ma jirto wareeto uu kaga soo hoos saaray wasaaradayda wasaaradayda hoos yimaada cidduu doonana dastuurka xaq u siiyey inuu u igmado oo u xil saarto uu- oo ku darsado ergada iyo cidda uu doonaya inuu xuseexdo waxaan ku qeexayaa heshiiska hore dhiba waxa seexay muuse yaxin sacad taa waan kuu qiraya laakiin wada hadalka isagaa bilaabay aasaasna isagaa u ahaa tanna isagaa bilaabay shirkan ku tagnay aanu madax- madaxweynaad ku tagnay abudabay qayb buu ka ahaa dhi- doodii iyo aaraha isweydaarsigii qayb buu ka ahaa habkan uu soo dhiganay qayb buu ka ahaa maalintii dawadeenu soo noqo etoobiya tagnayna wuu nala socday markuu soo noqdayna ciddii ka hadashay buu ahaa haddii halkaa wax ka oranayaan waxaan isleeyahay waa waa xajiintii mucaaridka une ee laakiin waa ka wada soconaa wasiirka arrimaha dabadda aan aan usoo noqdo xogayaha guud xisbigaad ka tirsan tahay ee waddani mudanayaal ka midii way fadhiyeen kulankii labayo tobankii bisha qabsoomay ee buuqu hadheeyey qaar ka midi xildhibaanadiinu way codeen qaarna way ka dareereen idinka xisbi ahaan horta maxaa ku wada socota si xun xusheeg baa oo sixir ka darbay soomaalidu tiraahdaa xisbiga waddani mowqifkiisu cadiya hadday golo wakiila tahay iyo hadday tahay maxaan ku idhaahday xisbigaba annagu sinaba u ogolaan mayno in ummadda waraaq ay laba wasiir soo qoreen oo lagu xarxariiqay madaxtooyada loo ansixiyo la yidhaho waa saldhiggii militariga annagu taa ma ogolanayno laakiin marka la keeno arrin ummadda u dana oo wasiirku uu keeno golaha hor keeno uu heshiis la soo galo oonu ku hambaleynaynaa oonanu ku soo dhoweynaynaa waay ee, waxaa gacantaagiyo wasiirka dowlad istaamad farxaan aadan waxaan haybe oran lahaa horta runtii xisbiga waddani sideed iyo labaatan xildhibaan baa ku jiray waa aqlabiyadii xisbiga waddani golayaasha xildhibaanada kaga jira bal halkaa horta dib iyagu haysugu noqdaa markay aqlabiyadii u codaysay go- ee, nuxurkii heshiiska miyaan macnaheedu ahayn waxa uu ka hadlayo xoghayaha iyo hogaanka xisbigiisu ay la qabaan inay ka soo horjeedo iyaga laftooda ay kala socdaan waxa weeye kalsoonida ay siiyeen sideed iyo labaatanka xildhibaan ee waddani magacyadoodan ku tirin haddaad doonayso dee inuu inuu hafro maaha waxaan waxaan weydiin lahaa wasiirka kuwii ay xidheen ee ay ka saareen ee gacanta taagaya ummadda wada daawanaysay xog hayo xog hayo waa ka jawaabi horta taasi waa taasoo sideed iyo labaatankaasi xisbigiisa ahayd waxa weeye taasi waxay cadda waxay caddaynaysaa in kalsoonidii xisbiga wadani ay la socotay go- nuxurka go-aankan ku ansixinay ba- baarlamaanka tala yar baa ka baxday taasi waa mid talabaad waxaan xaqiijinayaa hawsha imikaanu wadnay aasaaska saldhigga waxaa bilaabay maalinbaa cidbaa gacanta dee u ah gacan yarayaal u ah madaxweynaha hogaanka xisbigu xirsi xaaje xasan wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada markii hawshan la bilaabay waxay ahayd sideed waxay ahayd sideedii bishii lixaad labada kun iyo shan iyo tobanka wafdigu madaxweynuhu ku tegay imaaraadka wasiirada ka midka waxaa ka mid maxamed biixi yuunus wasiirka arrimaha dabadda xirsi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyada cali maxamed warcadde oo wasiirka arrimaha gudaha ah iyo baashe cali jaamac oo wasiirka eh, biyaha ah halka laga soo bilaabay ee go-aanka kalsoonida ah weliba madaxweynaha ay ku dhiirigeliyeen wasiiradaasi xirsi ka mid yahay waxay ahayd kulankaas ahayd su-aashaana bal dib isugu noqdo hogaankiina ka mid ahaa annaguna wixii hogaankiina uu meesha uu kaga tegey ayuun baanu dee sii wadnay
warcadde taa wasiirku sheegayo ee, runtii dee iyagaa isogaayo isku dowladaha xilligaa waxay ku shaqaynayeen haddii jirtaba caqligaa ad imika ku shaqaynaysaan ee dowladdiinu ku shaqaynayso hadda waxay ku shaqaynayaan waxa weeye waa caqligii iyo siyaasadii xisbiga wadani mana ogola walaa maxamed biixi ma ogol walaa xirsi ma ogol siyaasadda xisbiguna waa sidaa si aynaan doodda inooga sii fogaanin aynu mar walba kusoo dabaalno oon dadka kalena siin iyaguna fursadda bal ila dhegeysta oonu wada dhegeysano dadka aqoonta u leh arrimaha militarigu waxay ka yidhaahdeen arrintan waa kan jenaraal maxamed jaamac fadhi kusalaan oo warbaahinta hore ula hadlay inaynu haddana ummaddeennii dab u soo horseedno oo aynu dhibaato kale keenno oo hor leh waa wax lala yaabo runtii aad iyo aad loola yaabo beri hore ayaynu dhibaato maaragtay iska celinnay ajnebi kuu yimaaddaa wax khayr uu leeyahay ma jirto interes buu ayuu wataa Ah, qarad uu leeyahay buu doonaya inuu nagu fuliyo miyaynaan u naxayn dalka miyaynaan dadka u naxayn qori quroo laga soo tuuro baddaasaa gubaya haamahaasoo dhan maynu maynu reserve sii samaysan meel waxa la geliya maynu sii samaysan war maynaynu isgubnaawun baynu dee ku fikeraynaa inaanu isbaabi'inno Eh, waxaan filayaa dhammaantiin wada maqashe ma idin muuqataa inaan diyaar loo ahayn heshiiska in la galo oo dab lasoo xambaaranayo aan ku horeeyo wasiirka maya waxaan filayaa eh, generaalku waa raggii ka ritaayar garoobay dee hawshan waxaan odhan lahaa yemen marka loo eego istaraatiijiyadda halka dhulka ay ku taallo innaga waxayna soo xigta dhinaca koonfureed ee cadan ciidamada huwanta ah ee sacuudiga iyo imaaraadka ka mid yihiin imanka waxay marayaan waxa weeye waa waa xudayda waxay ku socdaan intay masaafada ay noo jirto xataa hadday is yidhaahdaan soo tuura qoryaha ugu dhaadheeri wa- wa- waxay maanta haystaan wixii kale waa laga baabiyey ina soo gaari maaya waxaana u eg tahay heshiiska intaan la gelinba in xuutiyiinta awoodoodu ka wareegto oo talada kusoo noqoto dowladdii sharciga ahayd ee yeman taasi waa mid dhinac kalena annagu waanu ka eegnay taasi marka waxaan waxaan sugayaa khatarta inaanu qiimaynay la tashanay khubarada militariga maanta aqoonta u leh maanta aqoonta u leh ee ee- ee ku dhex jirta hawshaas haddii heer caalami tiyo haddii heer maxalli tahayba inaanu la tashanay sharci yaqaanada caalamiga ah oo inagala shaqaynayna hawshan ee qaar maxalli iyo qaar caalamiyaba oo aanay ahayn waxaanu tuurtan kusoo qaadanay anagu waxaa kaloon qirayaa itiraaf waxaa lagu helaa waxa weeye saaxiib ama golayaasha eh, qaramada midoobey ha kaaga doodaan ama golayaasha heer gobol ha kaaga doodaan ama xidhiir diblomaasiyad ha kula yeeshaane iyo waxa weeye dowladda etoobiya iyo dabcan jabuuti oo soo raacda mar kasta oo saaxiib aynu soo kordhino dano aynu u abuurro saaxiibadeen waxay suur waxaa imanaysa suurtagalnimada inaynu ku soo dhowaano dhabaha aynu u helayno inaanu qosi ku helno mid kalena waan ku daraya annagu markaanu go-aankan hor keenay golayaashii aynu ka hadlay waxay dhaheen qolada wadani dowladda soomaaliya laga soo saxeexday waxa noo marag furay inay dowladdii soomaaliya hadashay oo ay tidhi arrintaa ma ogin sharcina maaha kulamana soconno marka waxaan leeyahay wadani idinkuma soomaaliya u shaqaysaa aan aan u wareejiyo xogayaha guud su-aashii hore waad maqlayseen oo waad dhegaysateen jenaraal fadhi kusalaan horta mid waa ka xumaayo ninku markuu wasiir noqdo hadduu idhaa wax walba annagaa garanayn oo dadkii ka aqoonta badnaana uu ka dhigay inaan waxba garanayn horta waa ayaan darra waxaan u malaynayaa een, walaalkay wasiirku uu yaraayo berigaanu xamar joog ninkan horta jenaraal buu ka gaaray ciidamadii soomaaliyeed waxaan isleeyahay ciidanka soomaaliyeed cid uga aqoon badan waxaan ma jiro aqoonta idinku aa ogaateen ee jenaraalku aanu ogeyn muddadaa uu ka maqnaa anu ma garanayo de wuxuu waa bugaag la barto cilmigu anu waxaanu qabnaa waxaa la soo xamaashay oo runtii raggaa khibrad u lahayn oon danaynayn dalkan iyo dadkan oon khibrad u lahayn dagaalada caalamka dhacaya iyo siday wax yihiin ay doonayaan inay somalilan dabgeliyaan oo ay ka mid yahay wasiirkani hoos fadhiya iyo inaan shaqsi- iyo inaan shaqsi ka dhigin inaada raalliga aho sababeeyo sababtu waxa weeyaan halkaa maanta waxaa ka dhacaysa yeman dagaal baa ka socda xulufadii sacuudiga oo dhan iyo carab oo dhan way isugu tegeen waxaa la ysku haystaa yeman maaha wax kale waa xukmigii waddanka gudihiisa xuutiyiintu waa muwaadiniin u dhashay yaman maha kuu soo duulay junuubal yamanna waa agteenna waa runtii oo cadanida waa agteenna oo jaar baanoo dad isku mid aan nahay waa dhab innagu sabab aynu dad maamulkooda u dhex galno ninka xukunka u qabanayaa kuu yahay hadduu xuut yahay iyo hadduu yaafic yahay midna innaga inama khuseeyo dowladaha is hayaana waxay isku hayaan waa strategy iyo dana interesa oo ay ka leeyihiin qolana xuutiyiinta ka leedahay qolna qolada kale ka leedahay dowladda somalilan waxaan weydiinayaa intereska ay ka leeyihiin kuwa kale ee ay xuutiyiinta oo muwaadiniina u diidayaan ee dagaalkaa socday somalilan ay dhexda ka tahay ay bartanka u dhigayaan muxuu yahay intereska ugu jira ta soomaaliya ta soomaaliya dowladdani waxay had iyo jeer afka ku dhigaan oo yidhaahdaan waddani waa soomaali weyn horta mid waa nasiib darro annagu oran mayno kulmiya waan- waa soomaali weyn waa xisbi qaran dowladdeedu waa soomaali weyn na oran mayno laakiin waxaan la yaabanahay wasiirada maalin walba shacab weynihii somalilan fifty percent ugu yaraan waa waddani hadday waddani soomaali weyn yahay waxa somalilan ay ka shaqaynayaan xagu yaalla taa wasiirkaa weydiina waay eh, su-aasha hore aynu sen mawduuca inaan uga bixin mawduuca aynu ka hadlaynay taama ahayn aan su-aashii hore wasiirka celiyo horta anagu meel meel aan ku nidhi nuxurkana soo gudbinana kuma taallo xootiyiintii yaman baa beyska lagaga duulaya meel ay ku taallo oo ay ka soo akhriyeen de iyaga malaa hawaday kasoo hawaday ka soo ururiyay iyagaa sheegi doona annagu se dowlad jirta oo la aqoonsanyay oo la ictiraafsanyay oo international community ka mid a baanu beys ka karayna sida jabuutiba toddobada beys ay uga karaysay dowlad jira danteedaanay raacda dab ka dhacay iyo gantaal lagu soo tuuray ma jirto musawac intay u jirto waa ka imaaraadku beyska ku leh intay u jirto sanca kambalkay u jirta marka waxaa sanca musawac ku dhici waayey ee jabuuti oo toddoba beysla ku dhici waayey ee inaga laynoo garbaduubaya adduunka laynagu xidhayaa wasiir aan is xasuusino wasiirka wasaaradda madaxtooyada maxamed xaashi cabdi warbaahintuu la hadlay wuxuu xiganayay madaxweynaha somalilan go-aan uu hore ugu dhawaaqay wuxuu yihi dhinac baanu nahay oo sunni baanu nahay shiica lama soconno quwadda adduunka maanta ku dagaalamasa mandaqadan ina labada fariiqele kala socdaan arrintaas miyaani jira maya waxa weeye waxna waxa weeye waa siyaasiyan waxa xukuumaddu aaminsan tahay waxna waxa weeye nuxurkan heshiiska wixii ku jiray siyaasiyan waxay dowladdu aaminsan tahay waa taa xukuumaddu ay ka warramayso waana waafaqsanahay laakiin marka la eegayo nuxurkii heshiiska la hor keenay golayaasha beyska la bixinaya meel ay kaga jirto waxaa lagaga duulayaa xuutiyiinta ama waxaa lagaga duulayaa yaman ama waxaa lagaga duulayaa dal kale dee kuma taalo gariye qaanguulad axmed jaamac saldhigyada military marka la bixiyo sharciyan sharci nooc maabaa lagu maamulaa horta saldhigyada military waxay noqdaan markaad dal siisid qayb ka mida dalkaa kale buu noqdaa dhulkaasi ma noqdo dhul aad adigu leedahay ma noqonayo marka sharciga dalka bixiyey Muddadaas.
ma qabto in- muddada oo lagu qabanayo intuu dhulkaasi dheegyahay nooca loo isticmaalayo wuxuu yahay ciidanka joogaya wuxuuba waxay la rabaa inay ku qoraadaan heshiiskaa laga fahmi karaa markaas ikhtisaaska laftiisa la eega tusaale ahaan saldhigyada military qaar baa loo isticmaalaa tijaabinta hubka qaar baa waxaa loo isticmaalaa tababar qaar baa loo isticmaalaa dagaal qaar baa loo isticmaalaa in ciidan uu la geysto qaar baa loo isticmaalaa in hub la dhigto marka sababahay horta muhiimka u tahay in heshiiska marka in lasoo bandhigaa waa midaas weeye laakiin tuu lagu yara celceliyey ayaan jeclaan lahay inaan ereg idhaa waxa weeye sharcigan heshiiskan wax kasta uu goluhu ansixiyey sharciga sharci darro ha ahaadee uma xalaaleynayaan dowladda heshiiska ay geli doonto inaanu u baahan doonin ansixin ma heshiiska geli doonto dowladdu markay saxeexdo dastuuriyan waxaa khasaba inay hor keento golaha horta taas wayn wayn aada loo fahmaa taas waa qodob muhiima qodob kaloo sharciyan marka xeerka caalamiga la eegaya u baahan isna in la isweydiiyaa waxay tahay oo laga yaaba in inaan arkayn dowladda imaaraadka somaliland ma aqoonsan imaaraadka carabta heshiiska ma wuxuu toos ula galay dowladda soomaaliya ma somaliland iyo soomaaliya ula galay ma labadaba miyuu la galay dhegaystayaal intiina mar dambe nagu soo biirtay haddaan idin xasuusiyo waxaannu bartan kaga jirnaa faaqidaad toddobaadka oo idinka imanaysa magaalada hargeysa waxaannu ku falanqaynaynaa heshiis ay xukuumadda somalilan iyo dowladda imaaraad ku wada galeen in saldhig militari laga siiyo magaalada berbera waxaa igala qayb galaya wasiirka duulista hawada farxaan aadan haybe xogayaha guud ee xisbiga wadani maxamed cabdulaahi warcadde iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac Aan laba su-aalood kala qaadna markaa wasiirka baa inala fadhiya Aan- aynu ka horeyno ta ah saldhigga militari nooc mu noqonaya ma mid hubka lagu tijaabiyo ma mid dalal kale lagaga duulo markaad eegto dabciga heshiiska gelaysa waxa weeye anagu waxaanu bixinayna waa saldhig military ee dabeecaddiisuna waxay la mid tahay un saldhigyada mandaqada ka jira Ee, hadday tahay sirdoon hadday tahay tababar ee, hadday tahay duruufo keenaya ha in loo isticmaalo in awood loo isticmaalo ay ka baxdo awood meel kale ku duusho oo aan ahayn meelo laysla mucayan oo laysla yaqaano taasi waa macruuf waa saldhigyada jabuuti ka jira oo kale Aan arrinta su-aasha kale ee guuleedna carab baabe waxa weeyaan mimaaraadkuma aqoonsano somalilan yacni nidaam sharci nooc maaba heshiisku idin dhex maraya de anagu anagoo somaliland lala xaajoonaya ciddii soomaaliya ka hadlaysa iyadaa ka jawaabi halkay soomaaliya meel ay kaga jirto waxaanu ku hadlaynaa caqliyad ay ka dambayso qarannimada iyo gooniisutaagga jamhuuriyadda somalilan marka taasaanu anagu kula wada hadalay taasaanu heshiiska ku gelaynaa taasaanu ku wada shaqaynayna dhinacaasoo qura maaha dhinacyo badan buu heshiiskani haddii uu hirgalo saamaynaya waxaa ka mid a dhinaca dhaqaalaha bal aynu dhegaysano qaar ka mida dadka aqoonto leh mustafa axmed xasan waxauu waxbarashada heerka koowaad iyo labaadba ka diyaariyey dhaqaalaha waxaanu wax ka dhigaa jaamacadaha hargeysa qaarkood haddii aynu eegno marka uu wadan bixinayo saldhig milatary uu wadan kala siinayo dhaqaalaha uu ka helayo ama faa'iidada uu ka helaya waxay noqonaysaa laba nooc mid waxa weeyaan kiro uu ka kiraynayo wadanka dhulkiisa markaa lacag caddaana lakala qaadanayo kolba inta ay noqoto marka midna waxa weeyaan wadanka wax kiraysanaya inuu soo dhigo qorshayaal horumarina oo uu soo bandhigo wadanka laga kiraysanayo markaa ka sameeyo wadankiisa oo maalgashi la yidhahdo maalgashigaasina inta badan waxa uu noqdaa kaabayaasha dhaqaalaha ama waxa la yidhahdo infrastructure-ka labadaa faa'iido markaa waxaa helaya wadankii laga kiraysanayay dhulka iskuma xidhna oo isagoo lacagta kirada toosu bixinaya ayaa haddana tan kalena uu heli karaa waayo waxay ku xidhantahay danta uu wadankaasi ka leeyahay wadanka kale uu ka kiraysanayo dhulka uu saldhigga military ka samaysanayo waxa ay somalilan ay ka faa'iidaysaa weli macadda waa heshiiskii maynaan arag somalilan aniga waxay iila muuqataa haddii heshiisku sidaa uu yahay iminkan ayla soo hordhigeenu aragnay inay hadiyad ku bixisay wax weyn oo ay faa'idi kartaa ima muuqdo faa'iida darrada dhaqaaluu ku yeelan karaa waxa weeyaan kow waxau saameyn ku yeelan karayaa dhaqdhaqaaqa si socodka muxuu ahaye ganacsiga ee ka soconaya badda cas sababtoo ah ciidanka halkan soo dega waxa ay la dagaalamayaan ciidan kaloo kasoo horjeedoon ka fogeyn marka waxa laga yaabaa inay meeshu oo ah yaman oo xootiyiintii ah marka waxa laga yaabaa inay meeshiiba noqoto goob dagaaloo deedna ay ka caagaan muxuahaye ganacsiyadii ka caagaan way saameyn bay keeni kartaa waxna ma dhoofin karno waxbana inooma sii karaan saameyn bay nagu keeni kartaa waxa ay kolay nagu keeni kartaa waxa la yidhaha waxa la jiro dhaqaalaha marka la eegayo waxa la yidhaha opportunity cost markaad shay ka tegayso ee aad shay dooranayso shayga aad ka tagtay qiimihiisaad lumisay waad ku xisaabtamaysaa dhaqaalaha opportunity cost baa la yidhahda marka aynu qaadanay inaynu heshiiskan siino jaaniso kale aynu luminay oo dadyow kale aynu kaga karayn lahayn oo aynu ka heli lahayn mashaariic fara badan oo horumarineyd iyo lacag fara badan aynu ka heli lahayn oo dhaqaalo fara badan aynu ka heli lahayn marka dhaqaalaha aynu luminayna waa khasaare n haddii jeer marka ay ciidamo soo degaan magaalo ay soo degaan ama waddan ay soo degaan aad bay isu ilaaliyaan walow ay wax ka iibsanayaan inta badanna waxa maciishadooda waxay kala soo degaan wadamadooda oo iyagaaba halkooda loogu keena way saacad wasiir waad maqlaysan wayla dhegaysateen mustafa axmed xasan heshiiska somalilan maxay ka dheefisaa horta waan waan waa waa waa aqoontiisa way muuqataa mustafe salkana waxay ku haysaa nuxurka heshiiska aan wada gallay salkay ku haysaa waxaanu iska keeno samada ka soo ururinay maaha waa waxaanu aqoon ku salaynay annagoo ka turjumaynaa maslaxadda qarankeena iyo horumarkiisa labada qodob waanu kala qaadnay waxaanu u aragnay in ay u cuntamayso muhiim u tahay oo aynu baahi weyn u qabno in la horumariyo kaabayaasha dhaqaale dalkeena marka inta badan nuxurka heshiisku waxau ka turjumayaa in kaabayaasha dhaqaale ee bulshadeena ee horumarineed ay aasaas u yihiin waxaynu kaga bedelayno imaaraadka dabcan kani waa nuxur heshiiska marka la wada galo wuu sheegayaa tirada mucayinka ah ee caafimaad waxbarasho maxay ee laga qabanayo isagoo laga duulayo nuxurkii ay ansixiyeen labada gole marka runtii waxaan filayaa mustafa inaan waxba kala taganahay ma idinla tahay marka saldhigga militar la bixiyo madaarka la wareejiyo sida adigoo wasiirba hore ugu sheegtay waraysa v o e aada siisay haddiiba dagaal u dhaco saldhig military weeyaan laga duulo yeman lagaga duulo ama dalkaale lagaga duulo marinka somalilan cuntada iyo dheefta iyo waxaa raashinka quutul daruuriga soo maraaba kaa yahay inay saamayn somalilan ku yeelanayso waxaynu isweydiinaynaa haddii xigtooyintu maranka ay qabsadaan maanta ay marinkaa imaka ay qabsadaan yaa inoo damaarad qaadeen in badeecaddu inoo soo maraysa halkaa waxaynu isu tusnay maanta adduunka inaynu raad ku yeelan karayno wax ka qabashada xalka ah in la ilaaliyo mareenbiyoodka iyo badda somalilanba xogeeyaha guud ee xisbiga wadani waxaa la leeyahay kaabayaasha dhaqaalahaanu ku horumarinayna waxay xukuumaddu u diidan tahay kaabayaasha dhaqaaluhu way fara badan yihin waxaana waa waa dal la bixiyey oo dal kale la siiyey dalkaa la bixiyey wixii la siistay in ummadda loo caddeeya horta la rabaa koolay dhoor bay goor walba sheegaan waa berberiye wajaale kanna wuu ku jiraa kii horena wuu ku jirayee dekadda anna waxaan xogogaalooho aan oga in dowladdii riyaale xilligeedii dowladda hoose ay bannaysay halkii koolidhoorku mari lahaa oo e yudu ay bixinaysa lacagtio diyaarta ummaddana waxaa lagu maaweelinayaa maalin walba iyo mashruuc waloo la galo koolidhoor baanu dhisaynaa wasiirku arrintaa inoo faahfaahiyo marka horta dee wixii xogaa laga yin laga warramaa wanaagsan xogayaha waan ku ixtiraamaya rayigiisa laakiin waxa weeye dee wixii xaqaa'iqa dadka in loo sheega wanaagsan berberi corridor iyadu daraasad bay samaysa daraasaddii ay samaysay waxay qiimihiisii ka dhigtay intay si cilmiyan u samaysay in halkii kilomitrba one million dollar yahay hal milyan hal milyan oo dollar yahay laba boqol iyo afar iyo konton kilomitr weeye laba boqol iyo afar iyo konton milyan bay ku qiimaysay proposal bay soo jeedisay maqdarad bay noo dhigtay soddon milyan oo dollar bay dhaaf weyday lacagtii la ururiyey it means inuu inuu markaa taasi yahay waxaan suurtogelayn in iyadu samayso asbaabtaas awgeed ayaa aasaas ay u tahay udubdhexaadka kobcinta dhaqaalaheena in la helo waddadaas isku xidhaysa halbowlaha magaalooyinkeena laakiin waxaan xaqiijinayaa inaanay ku jirin heshiiskii d b weld rayi baa ku jiray ah waxay dii- waxaa la dhiirigelinayaa dhismaha waddadaas wasiir halkaas su-aal aan kaa weydiiyey marka waxaad mar hore soo hadal qaaday dalalka jaarka ee mi- saldhig militari bixiya jabuuti oo kale tusaale soo qaadatay siday baahisay jarnada financial times oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi dowladda maraykanku waxay bixisaa sanadkii saddex iyo lixdan milyan oo dollar oo kira ah halka dowladda shiinuhuna ay bixiso labaatan milyan oo dollar oo kira ah wakhtiguna uu yahay toban sannadood haddii loo baahdo toban kale ama shan kale lagu dari karayo maxaa somalilan dhigay halkaa in waxeeda mashruucun lagu koobo shan iyo labaatan sanana muddada geeyey de horta mashruuc cirkayma waa lacag haddaan si cad kuu tuso laba boqol iyo afar iyo kontonka milyan ee la gelinaya waddada barbari corridor markaad u qaybiso muddada sanadkii wixii waad garanaysaa markaad mashaariicda kale ee caafimaadka madaarka la dhisaayo waxbarashada ku darto waxaan aaminsanahay ka maraykanka inuu inuu haabhaabanayo keenu waanay soo bixi doontaa marka la isu geeyo lacagtaas inay ka badnaan doonto heshiiska dowladda jabuuti kula jirto maraykanka dabcan xogayaha guud ee waddani Eh, horta waxa eh, aad ixtiraamteen oo ku qasbantihiin waxba maydaan ixtiraamin waxaa ku qasbantihiin stoorkii laydiin dhiibay ee meeshana wasiirada ku tihiin ee madaxweynaha siraayo ku yahay baa horta raacdeen cidna abaar idiguma qabto laydgamana baryaayo intaa horta fahma taas waa taa ta kale ayadana arrinta berbera iyo dhaqaalaha maaha markii horreysa la kareeyo berbera ayadoon dalkaba laga qaxin oo dheerkii ka hore waa kii ruushka fadhiyey maraykanku fadhiyey handana intaa toban on yar yaradana dhabe waaye way sug- in yar in yar madaarka iyo berber waa isla miduna saa doontaba udhigo maa cale maa cale tiisa baanu raaco madaarka lama karayna seventy baa la kariyey square mile ah madaarkuna seventy maaha waa dhulkii berbere kale barkii baa la kariyey magaalada berbere marka laga hadlayo horta taas waa taa kirada waxaa lagu bixin jiray boqol milyan afartan milyan cash baa loo bixin jiray inta kala hadlayna scholarships hub saanad rasaas wixii ciidamadu ay u baahayin baa la siin jiray haddaana waxaan rabnaa waxa weeye war laydiima diidana wixii dalkan wax ugu qabanaysaan cid alla cid diidi kartaa ma jirto waa hebella looma diidana laakiin waxaanu diidanahay haadaanta dalka ka tuuraysaan boqol milyan bay joogtee maanta waxaa ku garayseen muxuu yahay aan su-aashaa weydiiye wasiirka dhulka a kirayseen ama heshiiska siduu dhigayo ay kiraysanayaan imaaraadka carabtu cabirkiisu waa imse waxaan filayaa dee xo- xo- xogayuhu warkaa uu sheegay waa hadur toddobaatan meel ay ku taallo horta nuxurka dameen horta waa hadur daadori maxaad toddobaatan ka u sheegta waxa weeye toddobaatan wax la yidhaha ma jirto waa inta madaar ku fadhiyo waxa kale ee aan heshiiska ku jirin ee nuxure ama ciidamo la xidhiidhan heshiiska la- ka sheegi mayna halka danta somaliland baa ku jirta in halkan ka sheegi waay aan guleed axmed jaamacato oo garyaqaan een, haddiiba ay dhacdo heshiiskaas hirgalo dembiga askariga imaaraatiga ku galo xerada gudaheeda ama berbere gudaheeda sharciga loo raaciya ma- sharciga imaaraadka loo raacaya wuxuu fal ku galo dalka gudihiisa waana meelaha u baahan een, een, lagu faahfaahiyo heshi- heshiiska laftigiisa oo tusaalahaan mararka qaarkood waxaa dhaca dalka aad joogtid wax dembi ka abaan dembi ka ahayn dalka kale marka dowladuhu wax- waxay- heshiiska loogu qoraa haddii uu dembi dalkayga ka ahayn maxaa laga yeelaya marka waxyaabaha u baahan heshiiska lagu faahfaahiyo ikhtisaaska sharciga maaha oo keliya halkaa lagu qaadaya laakiin nooca dembi maxaa laga yeelaya tad kale xikmad ahaan heshiiska waxa loo horkeena ugu muhiimsan waxa weeye sirnimadaa laga cararaa inaanu sir noqon heshiisku oo uu noqdo wax waadixa laba sababood muhiimadood dadka dalka gudihiisa jooga inay ogaadaan heshiiskan noloshoodu saameynayaa dowladaha kale ee dunida joogaana inay ogaadaan way dagaalka labada adduunka waxyaabihii keenay bay ka mid ahayd heshiisyo la gelayo aan war laga haynin dabeedna shaki baa abuurma laakiin inkastoo dhaqaalaha ku- een, ma aaminsani tusaale ahaan dagaalka xootiyiinta marfac ka soo dhaca berbera inuu saameyn badan inugu yeelanayo oo xootiyiintu saa uma horumarsana laakiin saameynta ka weyn u yeelan kara aan la isweydiin hadda waxay tahay marka saldhigga military iyo imaaraadku leeyahay yimaado berbera Be- imaaraadka in loogyahay inuu masaarida saaxiib dhow la yahay dynamicska ama maxaa dhahda dhibaatooyinka ka jira geeska africa ay ka mid tahay imaaraadka oo jooga eritrea ee masar oo joogta so- koonfurta suudaan etoobiya oo niilka isku hayaan N- nidaamka caynkaasa isku xidhay inagu halkiin kasoo gelaynaa baan islaahay baa ka muhiimsan xootiinta su-aasha aynu weydiino wasiirka dul istaawada runtii natureka ama dabeecadda heshiisku horta waa waxa weeye waa waa waa saldhig military markay habkaa tahayna danaheenna wixii maslaxad u ah dalkan inaynu inagu qaar hoos u dhigana waa wanaagsan tahay hadday tahay arrimaha militariga wixii la xidhiidha tababarka ciidamadeenna tayeynta ciidamadeenna waxyaalahaas oo dhan markay noqoto masar heshiisku si cad buu nuxurkiisu u sheegayaa inaan saldhiga aan cid aan ahayn imaaraadku xataa sacuudiga ma isticmaali karo qodobadan soo hordhignay way ku caddahay inaan aan aanay xulafada uu imaaraadku ka mid yahay taxaalufka ee khaliijku inaan la isticmaali karin dowladda etoobiyana waa ka wada soconnaa horena waanu sheegnay waana ku celinay ra-iisul wasaaraha waatanu soo aragnay waa arrin iyadu la la faguray la shilin iyo qodax tiray ee aanu sugnay inaanay xidhiidhkaa si taban aanay sinaba iyo habnaba iyo qaabnaba aanay u taabanahayn waananu ka wada hadlay dowladda imaaraadka waana nuxurka aasaaska heshiiskana way ku caddaanaysaa waxaa halka gacantaagay xogihii gudaha waddanka su-aal weydiiyo heshiisyada caalamiga marka wasir la gelayo sida sharcigeenu farayo garyaqaanka guud ee qaranku horta waa inuu goobjoog ahdo garyaqaanada aynu leenahay waa arrinta ka qayb galaan iyo kuwa caalamiga heshiisyada inaad sheegayso garyaqaanka guud ee een, dalkeenu qayb makee ayosir heshiisba lama gelin idinka waxay maskaxdiina ku qufulan in heshiis la galay weli heshiis la kala saxeexday wasiir sida ku xusan nuxurkii aada golayaasha horgeyseen waxaad tidhaahdeen dhaqaalaha ay bixinayaan iyo mashaariicda waxaa lasoo marinayaa abidebefan sabab waxaa loo soo marinayaa waxa weeye inagu dal la aqoonsanya ma tihin abdobe fund waxay la mid tahay kuwait fund oo madaaracdii noo maalgelisay waxay la mid tahay u s aid oo mashaariicna siisa waxay la mid tahay david oo sanduuqeenna kabta marka waxaan u arkaynaa in annaguna aanu soo jeedintii iyo barbosalkii yeelanno iyaguna ay soo mariyaan mashaariicda cidda u qaabilsan dowladda imaaraadka horumarinta mashaariicda waddamada kale marka haddii heshiiska yahay wax laba dhinac gelayaan eh, labada dhinac dhinac ka midana uu leeyahay hay-addan dhaqaaluhu soo maraya miyaana dhinac ka noqon karin maya waa hay-ad madax bannaan saddex boqol oo bilyan oo dollar bay maamusho adduunka o dhan siisaa waddamada islaamka iyo kuwa kaleba in badan baad ku celcelisay heshiis lama saxiixin goorma heshiiska la saxiixay waxay ku xidhan tahay wakhtiga ugu suurtagalsan ee wafdigii hawshaa qaabilsanaa uu ambabaxo dalka istaga imaaraadka carabta dabadeedna nuxurkaa la hordhigo dowladda imaaraadka markaasay imanaysaa oo la isla gelaya heshiiskii aan u imaado xogeeyaha guud ee xisbiga waddani maxamed cabdulaahi warcadde gabagabadii barnaamijkeenu joognaa Eh, si xeega xeega oo noqoto ilkana u nabad galaan maxaa xalku idinla muuqda xalku wuxuu noola muuqdaa eh, sharciyan waxaan iminka ay soo dhigeen waa nuxur sha- khayr sharci oo khayr dastuuri ah haddiiba tii ay ku guulaysteen oo ha ayaan daran kuway horgooyeen ee ogolaadee ay ku guulaysteen berito markay sameeyaan wixii ay rabeen hadduu waxay yahay ilaa ummaddu war uma hayse hadday soo dhigi waayaan oo golaha wakiiladu ansixi waayo dalkan kama shaqaynayo ummadda xukuumaddu ha soo hordhigto waxaa heshiisaa ay gashay guleed axmed jaamac garyaqaan horta xalku wuu wuu sahlan yahay waxaan isleeyahay laba masale ha noqdo mid waa mid sharci mid waa mid siyaasi ah ta siyaasiga waxa weeye wax wanaagsan wuuna saameynayaa saldhigani faa'iida iyo khasaarana uu leeyahay Een, dowladduna awood badan bay leedahay seexada laakiin ha noqdo wax la faaqiday oo la rugrogay oo dhinac walba laga eegay ee yaan la kala jiidanin taasi muhiimadda koowaad ha noqoto sharciyan se wax muhiim heshiiskoo dhammaystiran in golaha la hor keeno si goluhu ama u yeela ama u diido dastuurkeena ay ku qaadahay waayo dowladda awoodu male heshiis caalami ah oo somalilan lagu dabaqo inay gasho haddaanay ansixin ka helin golaha wakiilada taasi markaad xeerka caalamiga eegto qodobka afartan iyo lixaad ee vienna convention wuxuu xitaa saameyn ku yeelanaya haddii heshiiska laftigiisa la ansixin waayo dowladaha ka dambeeya inay ka bixi karaan buu saameyn ku yeelanaya waay wasiir farxaan adaniibe waxaan odhan lahaa garyaqaanku waa mahadsan yahay laakiin waxaan leeyahay adduunku xaq wuxuu inoogu leeyahay inaan xuq- raacno ee, xeerarka caalamiga ah ama vienna convention ha noqdo ama kuwa kale lagale ha noqdo marka ay ogolaadaan xuquuqda asaasiga ee dadka somaliland leeyahay in aqoonsi ay ka raadiyaan oo ictiraafaan inana xraid xuquuq baynu leeyahay iyagana xaq bay inoogu leeyahay adduunku ee talabaad nuxurkii heshiiska la ansixiyey labada gol ay isugu tagey annagu waxaanu qabnaa ka dowlad ahaan iyo ka xukuumad ahaan oo sharciga waafaqsan nuxurka heshiisku ma hadday wax iska bedelaan dabcan waanu ku soo celinayna golayaasha golaha weliba baarlamaanka haddiise aanay wax iska bedelin heshiiska kalsoonidiisii iyo aqbalaadiisii iyo ansixintiisiiba way heshay xukuumaddu waana gelaysaa sabab loogu soo celiyo golayaashana ma jirto Eh, halkaas su-aalaan ku noqdo qodobada nuxur baa soo dhigteen si guudunbaa u sheegteen laakiin gudaha wax waadixoo cadow ku jira ma jiro nuxurka aad la wadaagteen Eh, maxaa lagu garanaya inay wax isbedelan iyo inaan isbedel de way caddahay waa la yaqaan heshiisyada aasaaskooda haddii laga hadlayo dibudhiska waddada oo la soo geliyo qiimaheedii cabirkeedii qualitiga waxay lahayd saasoo kale loo soo geliyo waxaa macruufa inaan qodobkaa meeshii laga saarin dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa wakhtigiina dhegaystayaal waxaad la socoteen barnaamijkii faaqidaata toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaan ku falanqaynaynay saldhigga milatari ee imaaraadku ka doonaya in laga siiyo magaalada berbera waxay kala qaybgelayey farxaan aadan haybe wasiirka duulista iyo hawada somalilan maxamed cabdulaahi warcadde xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee waddani iyo garyaqaan guuleed axmed jaamac oo ah cilmi baadhi iyo sharciyaqaan ka tirsan xarunta daraasaadka siyaasadda ee c p a waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay waxaad la socoteen barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada hargeysa kusoo diyaariyey waryaheena barkhad maxamuud kaari